إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah etoobiya ayaa saraakiil askar iyo gaari dagaal ku weysay weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka geysteen gobolka baay faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa shil khasaare geystay oo xalay ka dhacay degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho duqaymaha diyaaradaha dowladda kenya ayaa kusii xoogaysanaya gobolka gado ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray askarta dowladda federaalka ee kuwa shisheeyaha ku wehelinaya degmada qoryooley ee shabeellaha hoose xildhibaano ayaa ka hadlay qayb ka mid ah habka uu madaxweynaha dowladda federaalka ah ku doonayo inuu kursiga kusii fadhiyo madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa lagu eedeeyey inuu musuq maasuqay hanti loogu talagalay fatahadaha webiga shabeelle saraakiil ruush ah ayaa dhintay kadib markii diyaarad milatari ay kula dhacday bariga waddankaas warka waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga u diyaargarooba isagoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
warkiyo fitan etoobiya ayaa saraakiil askar iyo gaari dagaal ku weysay weerar ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka geysteen gobolka baay wariye abubakar ayaa warkan faahfaahinaya khasaare kala duwan ayaa ciidamada xabashida ethoobiya ka soo gaaray qarax weyn oo saacadihii lasoo dhaafay lagula beegsaday wilaayadii islaamiga ah ee baay iyo bakool wararka naga soo gaaraya degmada qansax dheere ayaa waxa ay sheegayaan in guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku beegsatay gaari iyo saraakiil etoobiyaan ah qaraxa oo ahaa mid aad u xooggan ayaa waxaa lala helay gaari uuraal ah kaasoo gebi ahaanba burburay sidoo kale waxaa qaraxan dhimasho iyo dhaawac ku noqday tobaneeyo xabashi ah oo isugu jira saraakiil miinabaarayaal ah iyo ciidamo dhacdadan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo habeen hore degmada baardheere ciidamada xabashida etoobiya laga gubay gaari uuraal ah lagana dilay tiro askar ah ciidamada etoobiya ayaa ka mid a shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa shil khasaare geystay oo xalay ka dhacay degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho maxamed muudey abuu muslim ayaa inoo faahfaahinayaa shilkan gaari oo sababay khasaaro badan ayaa xalay ka dhacay isgooyska degmada howlwadaag oo ka tirsan magaalada muqdisho wararka ku soo dhacay idaacadda alfurqaan ayaa sheegaya gaari xamuul ah oo daroowalka waday xajin waayey oo jiiray goob ay ku sugnaayeen dad badan dadka ku dhintay shilka ayaa tiradoodu lagu sheegay toban ruux waxaana jira dad dhaawacyo qaba oo lagula cararay isbitaalada magaalada muqdisho mootobajaaj tiilay halka uu shilka ka dhacay iyo gawaari kale ayaa goobta ku burburay qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan muqdisho ayaa tagay halka uu shilka ka dhacay iyaga oo u gurmaday dadka uu saameeyey shilkan bismillahi raxmaan raxiim inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun inta dhimata allah u naxariisto sidaad aragteenba idinka laftirkiina bahdiina saxaafadda waxaa dhacay khasaare aad u ballaaran wadihiyaa soo waxaa soo waday ninkii ku xooga ama karishboogiyaa soo waday gaariga waxayna ka soo dhaqaaqeen shirkadda hormuud agteeda ay ka soo dhaqaaqeen nasiib darro wuxuu xakamee waayey wadihii gaariga markaasii waday gaarigii waditaankiisu uu xakamee waayey waxay noqotay in uu soo furingoostay gaarigii meesha uu shilka ka dhacana haddaan idiin sheego waa isgooska howlwadaag ama xaafadda la yidhaahdo shanta geed meeshaasuu ka dhacay nasiib darro gaarigii markuu xakamey waa jidkuu soo galay waxay ahayd meel aad u saxmad badan buuq badan xilli maqrib oo kale gadoonna way ahayd bajaajyo meel taagnaa dad iska socday meeshaana ujeedaan oo kaalinka shidaa laftirkeeda wixiyuu isku maray in ka badan toban qofoodaa meeshaasi ku nafweysay qaar kalena way ku dhaawacmeen laakiin tiro hadda saxa ma jiraan waayo waxaa dhici kara dhaawac badan oo hadda la qaaday inay jidka ama ku sii dhinteen magaalada muqdisho ayaa waxaa ka dhaca shil gawaari oo loo aanaynayo waddooyinka oo burbursan xilli shacabka laga qaado lacago badan duqaymaha diyaaradaha dowladda kenya ayaa kusii xoogaysanaya gobolka gado warkan waxaa soo jeedinaya wariye hashim cabdinaasir ciidamada kenya ayaa toddobadii cisho ee u dambeysay duqaymo ka geystay deegaano ka tirsan gobolka gedo inkastoo aan la soo sheegin khasaare nafeed haddana waxay burburiyeen aqalo iyagoo qalqal ku abuuray dadka reemiyiga ah siiba xoolodhaqatada duqaymaha ugu dambeeyey waxay ka geysteen tuulada yaaqle oo ay ku garaaceen in ka badan toddoba iyo toban madfac qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee gobolkaas ayaa waxay saacadihii lasoo dhaafay kulan ku yeesheen degmada ceelwaaq oo ka mid a meelaha ay duqaymaha ka geysteen odayaashu waxay sheegeen in ay kenya kala kulmayaan dhibaatooyin la mid ah midda ay yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer falastiin waa kan midkood oo sidaan yidhi waxaan halkaan ku fadhinaa odayaasha dhaqanka ee beesha sade ee degmada ceelwaaq ama aagga loo yaqaano ceel dheer oo laga hoggaamiyo degmada ceelwaaq waxaan halkaan cabasho ka soo jeedinaynaa waan caalamka uga soo jeedinaynaa iyo inta nabadda iyo wanaagga jecel dhibaato aynugu hayso dowladda kenya gaar ahaan duqayn xagga cirka aynugu hayaan diyuurudaha kenya ee ciidamada cirka kuwaas oo duqayntooda ayna kala go' lahayn ayagoo dhibaato badan u geystay shacabka deegaanka ceeldheer ee beesha sade ee gobolka gado duqayntaas ooyna u meeldayaynin hadday tuulo tahay hadday cid miyi tahay iyo wixii lamiday hadday duur tahayba ayaga oo duqeeyey toddobaadkan hadda aan ku jirno keliya cawsqurun dhibaayow meesha la yidhaahdo maxaanku dhaha lafageri meesha la kursi adabla gaajo xiise uguur kurfu kurfow khayr aamiso diidihilowle aqala'aar yaaqle meesha la yidhaahdo maxaanku idhahdaayey maxaanku idhahdaayey qoryow taas oonan kala go' lahayn oo ay ku geysatay dhibaatooyin naf iyo maalba leh ayadoo dadkii shacabkaa uu ku dhacay argejax oo ay dhacday meeshay caawa duqayso ama maanta oo duqayso in laga qaxo oo meel horla loo qaxo oo meeshii loo qaxay haddana habeen dambe ama berrinta ay duqayso oo dadki uu noqday lulumo biyo ka gureen walaahow uu noqday haddana meel kale loo cararo dhibkaas ayaa nahaya caalamkan waxaan ugu baaqaynaa dhibaatadaas nahaysa kenya inay nala ogaadaan ay arkaan kenyana waxaan leenahay dhibka asaga ah waxaan ugu baaqaynaa inay naga dayso ay naga joojiso sidoo kale wuxuu soo gocday dhibaatooyin ay horay kenya ugu geysatay ayadoo horay aan u tirsanaynay dhibaatooyin badan oo gumaad ah oo ciidamada kenya ay u geysteen dadka gobolka deggan ama ummadda soomaaliyeed ay u geysteen oo aan la soo koobi karin inta ay may inta ay maxaan ku idhahdaaye ayaga ay naftooda ayaga god ugu jira maanta aan la soo koobi karin oy og yihiin oo markhaati cad ay ka yihiin faafaxdhuun ay ku laayeen ay ku laayeen ceelwaaq ay ku laayeen ceelcadde ay ku laayeen buusaar ay ku laayeen dhamaso ay ku laayeen girgasha cabdikhayr ay ku laayeen ay ku laayeen jariley ay ku laayeen daarsalaam arrintaas ayna kala go' lahayn ciidamada layntaas geynhaya waxay ahaayeen markii hore ciidamada dhulkay ahaayeen oo si daaragti ah kafoolkafoola u laynhayay dadka dadka ay laynhayaanna waa dad shacab ah oon waxba galabsanin oo maad carruur iyo naago iyo rag bale waaye nooc walbale waaye oo dadku uu ka kooban yahay waaye waxayna ku marmarsiyoonayaan inay la diriraayaan maxaanku idhahda ciidamo niman loo yaqaano al-shabaab ama argagixiso bay ku marmarsiyoonayaan mana la dirirhayaana waxay laynayaan shacabkanagi markhaati baana laga yahay wax qarsoon maaha arrinta iyada ah wax qarsoon ma aha waxaan leenahay marka arrintaas haneela ka daayo adduunka ha ogaado waa ka cabanaynaa kenyana ha naga joojiso dowladda federaalka ee soomaaliya ayadaa dalka sheegatay inay mas-uul ka tahay oo dowlad soomaaliyeed oo caalamka laga laga aqoonsanayo dalka mas-uulka ah ay tahay mana ay ka hadlin mana ka hadlayso gaar ahaan haddana waxaan leeyahay dadka u dhashay gobolka arrinta ayadaa inay ka dhiidhiyaan oo arrintaas ay magaranaysaa ay ogaadaan sidii looga bixraa dhibaatada ayadaa in waxa la gumaadahaya dadkooda uu yahay inuu dhulkooda yahay inuu maalkooda yahay taasna inay ogaadaanna waa ugu baaqaynaa ciidamada Kenya ayaa horay u burburiyay xarumaha shirkadda hormuud siiba kuwa ku yaala deegaanada xuduudbeenaadka waxayna dagaal kula jirtaa dadka iyo duurjoogta intaba ma jiro wax hadal ah oo ay dowladda federaalka ka tiri dhibaatooyinkan halka markii kenya wax la gaarsiiyo ay tacsi ula degdegto sidoo kale wadaadada soomaalida ah ee inta badan u dooda kenyaatiga ayaanan marnaba soo hadal qaadin tacdiyada ay geysanayaan ciidamada waddankaas ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray askarta dowladda federaalk ee shisheeyaha ku wehelinaya degmada qoryooley ee shabeellaha hoose wariye maxamed ciise ayaa ka waramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose ayaa habeenkii xalay weerar ku ekeeyey askarta dowladda federaalk ee ciidanka ugandha ku weheliyay degmada qoryooley weerarkan ayaa si gaar ah u beegsaday fariisinka ciidamada dowladda iyadoo in muddo ahba degmada iyo hareeraheeda laga maqlayay dhabaqa hubkii laisku adeegsanayey qaar ka mid ah ciidamada dowladda ayaa u cararay xerada askarta uganda waxaana wararku sheegayaan in ay dagaalka dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen tobaneeyo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk guddoomiyaha degmada qoryooli oo aan la xiriirnay ayaa ka gaabsaday in uu tafaasiil ka bixiyo khasaaraha ka dhashay dagaalka sababo uu ku sheegay inuusan weli helin xog dhammaystiran ciidamada shisheeye ayaa waxay samaysteen askar soomaali ah oo ay difaac ka dhigteen kuwaasoo uu mar walba khasaaraha u badan yahay xildhibaano ayaa ka hadlay qayb ka mid ah habka uu madaxweynaha dowladda federaalk ah ku doonayo inuu kursiga ugu sii fadhiyo wariye cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa warkan inoo soo jeedinaya madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa geed dheer iyo mid gaabanba waxa uu fuulayaa in wakhti kororsi uu sameeyo sida ay sheegayaan dad ka tirsan dowladda iyo weliba kuwo kale farmaajo waxa uu faragelin ku hayaa laamaha kala duwan ee dowladda asiga oo doonaya in uu saameyn ballaaran ku yeesho si qorshihiisu ugu meel maro laakiinse waa haddii ay raalli ka noqdaan waxa loogu yeero beesha caalamka oo markii horeba asiga keenay iminka wakhtigiisa waxaa ka harsan lix bilood oo keliya wuxuuna isku dayayaa in uu sameeyo wax walba oo suuragal ka dhigaya in kursiga uu kusii fadhiyo xildhibaan muxudiin oo ka mid a xubnaha ka soo jeeda gobollada waqooyi ee ka tirsan baarlamaanka federaalka ah ayaa waxa uu ka hadlay qayb ka mid a qaabka musuq maasuqa ah ee iminka farmaajo ku adeeganayo
qaraarkii aanu ku ballannay inaannu soo saarno waxa la sameeyey qaar ka mida dadka aanu ku wada jirro xildhibaanada iyo golaha wasiirada oo u janjeedho xisbiga nabad iyo nolol ayaa waraaqa soo diyaargareeyey waraaqahay soo diyaargareeyeen mid laga wada tashaday ma ahayn koobi baanu idin siin doonaa waa arki doontaa waraaqdaas waxay u qoran tahay digreto madaxweynaha iyo ciddii la halmaashay ee noocaasa ayuun baa odhan kartaa markaan eegay markaan u fiirsaday markaan arkay markaan la tashaday ayaa ku qoran xataa gruubka laleeyahy way ka soo shaqeeyeen waxay ka soo shaqeeyeen maaha waayo waxay odhan lahayd af soomaaligu waxaanu ka soo shaqaynay waxaanu soo garannay waxaanu soo qabannay waxa caadiyan jira dadka soomaaliyeed waxay ku mahmaahan ninka ugu ildheer baa dadka ugu ayaan baran waynu ogsoonnahay ma mogin dhibaatada dalka ka dhacday markii aanay dhicin cid unbaa ka cabaadayso lahayd war waxaasaa soo socda waxaanu ka digaynaa waxa maanta annagana haysta ama meelo fara badan oo dalka ah haysta waxaa la doonayaa in la diyaargareeyo doorasho dalka oo dhan inaanay ka dhicin ama gobollada ama meel kasta annagu annagu doorashadayadii hore ku qabsannay halkan waxaa noo diiday dad fara badan oo halkan deganna u diidi doona tabta loo diyaargareeyey in loo afduubo doorashada waraaqdaanu idin siinaynaa oo akhriyi kartaan ciidamaa la sameeyey waxa ku qoran oo kale haddii almadamkeeda leeyahay guddiyo aan ku jirin distoori ahayn cidda magacaabaysa la aqoon awooddooda la aqoon waxaasoo dhan baa ku jira waxaanu markaa ka digaynaa ragga wasiirada ah iyo xildhibaanada nabad iyo nolol ee doonaya inay u afduubaan kuraasida reer waqooyi maxamed cabdilaahi farmaajo ee ballanta kula soo qoray waxaanu ka digaynaa oo soomaali uga digaynaa oo dadka danaynaya doorashooyinka inay ka qayb galaan u sheegaynaa in hadiyad loo bixiyey inna lagula baayactamayo kursigaaga waad soo noqonaysaa ogolow in xamar lagu qabto ogolow inaad nabad iyo nolol noqoto waa diidnay sidaa la ajligeed waxaanu dadka u sheegaynaa oo aanu ku wargelinaynaa oo aanu u sheegaynaa warka maanta loo fadhiyo ee la doonaya in la sii daayo inaanaan u dhammayn aanu ka mid nahay annaga iyo qaar kaloo dabadaba joogaa ay tahay waraaq la soo yeedhiyey oo madaxtooyada ka soo baxday madaxweynaha dowladda federaalka rajo weyn kama qabo inta doorasho la qabto in uu mar kale soo noqdo laakiinse wuxuu xal u arkaa waxa ugu wanaagsan ee uu samayn karo in ay tahay in uu wakhtiga kororsado xubinta ganacsiga iyo war ku saabsan saraakiil ruush ah oo dhintay ayaa dhagaystayaal idinkuu soo maqan balse markaan madaxweynaha maamulka hirshabelle ayaa lagu eedeeyey inuu musuq maasuqay hanti loogu talagalay fatahaadaha webiga shabeelle qaasim maxamed xaali maarayaha garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne ayaa sheegay in lacago kala duwan oo soo gaaray maamulkaas islamarkaana loogu talagalay in lagula tacaado fatahaadaha webiga shabeelle uu boorsooyin ku shubtay madaxweynaha maamulkaas maxamed cabdi waare maareeyaha ayaa sheegay in lacag ka badan hal milyan oo dollar uu gurigiisa ku haysto waare hal milyan boqol iyo afartan iyo laba kunoo dollar oo lix boqol ay bixinay jabuuti shan boqol oo kunna ee maaragtay ay bixisay nimanka la yidhaahdo nimanka la yidhaahdo isheeg adeer lacagtaas beledweynaha lala dhex fadhiyaa boorsayna ku jirtaa madaxweynaha ayaana mas-uuliyaddii hirshabeelle ah asigaa boorsidii ku haysta dadkii masaakiinta ahayna hadda way barakaceen wayna baaba'ayaan adeerse aniga maamul gobol kama hadlin aniga maamul gobol wixii ka weynaaba qaribanba maamulka gobolka muxuu sheegaa muxuu soo kordhiyaa hadduu isagu war yiraa xitaa waxaa ka weyn warka madaxweynuhu yiri adeer asay ku jirtaa saa sheegay anaa ahaay uu yidhi waxaan xidogaal u nahay dadka caafimaad darra inay hayso cudurradan jira inay beledweyne ka jiraan waa ognahay oo dhammaan dad badan ay la soo dhaceen ama ay u dhinteen adeer wax lagu qarashgaray ma jirto tii caafimaadkana jeefkiisay ku jirtaaho adeer anaa xidogaal waa madax gobolka hiiraan ka mid oo maarihii ariboorkan ayaa kuu sheega maciisa anuma dhagahan laha weye lacagta milyan boqol afartan iyo labada kuna asiga ayaa sheegay oo yidhi aniga ayaa ka haaya facebookay dhex taallaa meel walbay taalla isagoo ka hadlaya nidaamka dowladnimadahuna uga hadlo hirshabeelle anaa madax ka ah anayna igu soo dhacday hadalka kasoo yeeray mas-uulkan ka tirsan hiirshabelle ayaa imaanaya iyadoo boqolaal qoys ay ka barakaceen magaalada beledweyne fatahaadaha awgeeda halka kuwo kalena ay la daalaadhacayaan dhibaatooyin kala duwan sidoo kale dhowaana ay ahayd markii gudoomiyaha guddiga fatahaadaha webiga shabeelle uu sheegay in dowladda federaalka ahi ay luunsatay lacag ka badan shan boqol oo kun oo dollar taasoo qayb ka ahayd lacago ay ku deeqeen ganacsato soomaali ah si loogu maareeyo dhibaatooyinka fatahaadaha waxaa muuqatay in sanad kasta markii la gaaro xilliga fatahadaha webiga shabeelle ay meesha ka hodmaan madax ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada halka masaakiintii magacooda soomaalida looga soo qaaday lacag intaa leegna aysan haysan qaarkood mara ka neeco gurmud warkiisa daaye markaana waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal xubinta ganacsiga waxaana soo jeedinaya wariye maxamed ciise cali تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa ka ganacsiga naftada iyo shidaalka iyo qiimaha raashinka dalka shidaalka iyo naftada waxaa laga helaa waddamo badan waxaana ka ganacsada waddamo dhowr ah waxaana ku jira waddamadaas soomaaliya suuqyada magaalooyinka ku yaala haddaad tagto waxaad arki karaysaa goobo badan oo lagu iibiyo shidaalka iyo naftada dad isugu jira rag iyo dumar ayaa iibiya shidaalka waxaana kasii iibsada dadyow badan oo ay ugu badan yihiin gaadiidleyda maanta waxaan goobtiisa ganacsiga kula kulannay mid ka mid ah ganacsatada iibiya naftada iyo shidaalka waxaana wax ka weydiinay sida uu u gado wuxuuna sheegay in uu faa'iido ka helo muddo toddoba sano ahna uu ka shaqaynayay iibinta shidaalka iyo naftada calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu halkan maxaad ku iibisaa halkan shidaal baan ku iibiyaa basiin iyo naftaan ku iibiyaa badanaan ku iibiyaa maasha allah marba nadaamaan u gadnaa marba suuqa soo yahay aan wax uga iibinaa shacibka mar shidaalka xamrow markuu raqiiska yahay intana wax macquulaan ka siinaa hadda camal shidaalka xamrow ka jaban yahay laakiin xagga bawadadiyaa naga go-an baabuurtii hadda fuusta konton dollar afartan iyo shan dollar aan kusoo qaadeen ay leeyihiin taasaa kastoo culeys nagu haysato saas darteed liitarkii hal dollar aan gadnaa qaabkay u degsataa wax lagu keeno mar fuustooyinaan u dalbanaa marna waxaan u dalbanaa booyadaa noo imaanayso noo shubayso halkeenay noogu shubaa booyadda fuustooyinka caadinan u ku shubanaa fuustooyin faaruqaan u diyaarsanaa xamaraan ka dalbanaa booyadaa noo keenayso markaasaan fuustooyinka kusii habaysanaa waa kaa marka hadda idinka dadkasa idinkaga gataan marka dadka marba siday noogu gataan dadaa fuustooyin ceelasha fuustooyina naga gataan ceelasha iyo makiinooyinka cagafta beeraha qodo fuusta fuusta ay naga qaataan dadna waa baabureyda jirgahan laga qaato rag toban lay qaaqaadanayaan rag habeenka xaafadahana litir litir iyo nus nus litir ninba wuxuu haystaa wax loogu shubaa waa kaa marka intaba ma isku qiimaa mise waa kala duwan yihiin isku qiimo waay litirkii waa hal doolar waay labaatan lihii waa labaatan doolar toban lihii waa toban doolar saasaan wax u gadnaa shan lihii waa shan doolar waa kaa hadduu basiinka yahay hadduu naftada ay tahay tobaniyo sideed tobaniyo sagaal nin kasta suu wax u haystaan waxa uga yiminaa baaraka allahu fiikum
Een, waaya hadda marka dadka sidee wax u gadanayaan yaase u badan wax gadashada hadda maasha allah waxaa aad u sii badan basiinka waa kaa Een, waa tahay een, marka hadda een, maalintii oo kale imise qof oo kale kaa gadato maalintii maasha allah waa marba aday soo soo soo toosaysaa mar labaatan qof aa ku imaanayso mar toban qof aa ku imaanayso mar shan qof waa kaa howl ilaahay xaggiis ka socoto waa
warmay soo bilaabeen ganacsigan ganacsigan waxaa markaan kuunya imaanaan ku bilaabno baanrajo kuunya markaan imaaday anaa fifiiriyey Een, imise sano oo kale ayaad gadaysaa mana waa toddoba sano toddoba sanaan ganacsigan kusii jiraa maasha allah
toddoba sanaad ganacsigan ku jirtaa een, faa'iido la taaban karo aad ka samaysato ma jiraan maasha allah alxamdulilah ilaah baa noo barakeeyey ciddaan ka biilanaa maasha allah maasha allah waa ganacsi oon miinama ku haysano waay baaraka allah fiikum
ka waran marka een, maalintii ama bishii ama sanadkii meeqa oo kale aad ku xisaabtanta oo kaa soo gasho maasha allah wax la qiyaasi kara ma wuxuu ilaahay kaa siiya inaad ku qanacdad waaye mar lafahaagaad cunaysaa marna waa ilaahay uu kaa siinaa ganacsiga lama dhihi karo intaasaa iga soo xarooto mar balsuu ilaahay wax kuu siiyo aa maasha allah aad istiqbaalaysaa waa kaa marka ugu dambeyn macaamiisha marka qaabkee oola tacaamushaan een, ma soo dhaweysaan mise qaabkee wallaahi shaksi kasta siduu yahayaa loo macmileeyaa ragaa ku dhahay niyow wax iga farageli laba jirgaanaan rabaa ragaa ku dhahay niyow hal jirgaanaan rabaa wax iga farageli mid wuxuu ku dhahaa nus liitaraan rabaa niyow toban kun aan haystaa ayadoo doolarkiina nus dil- nus doolar aan gadayna doolarkiina uu yahay saddex iyo toban wuxuu ku leeyahay niyow saddex kun ma hayst- toban kun aan haystaa waan siinaa macelina baaraka allahu fiikum maasha allah aad iyo aadaan ugu qanacsanahay maasha allah waqtigan ilmaha ku biishaa maasha allah baaraka allah fiikum ilaahay uu igu barakeeyey alxamdulilah miina baan ku haystaa ilaahay igu saaideyn naftada ama shidaalka waxaa laga soo saaraa dhulka waxaana laga helaa waddamo dhowr ah oo ay waddamada carabta ku jiraan
نبدأها على الإله الواحد markaana qiimaha raashinka qaar ka mid ah suuqyada gobolka shabeellaha hoose gelleyda ayaa ugu horraysa oo ka soo go'da beeraha waxaa koombadeedii la iibinayaa toddoba kun oo shilinka soomaaliga ah loorkeediina waxaa la iibinayaa shan boqol iyo afartan kun oo shilinka soomaaliga ah digirta haddaan eegna koombadeedii waxay ahayd labaatan kun loorkeediina waa hal malyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga ah sisinta koombadeedii waa shan iyo toban kun loorkeediina waa malyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah saliidda macsarada haddaan eegna waxaa jirgaankeedii la iibinayaa hal malyan iyo laba boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah halka literkeeduna uu yahay lixdan kun oo shilinka soomaaliga ah markaana haddaan u weecana dhanka suuqa sarifka maanta waxaa halkii doolar lagu beddelayay lix iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka doolarna waxaa lagu qabanayay laba malyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba malyan lix boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halkaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa xubintii ganacsiga wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
halka warkan dhegaystayaal uu idinkaga imaanaya waa idaacadda islaamiga alfurqaan saraakiil ruushaha ayaa dhintay kadib markii diyaarad milatari ay kula dhacday bariga waddankaas sida uu daabacay wargeeska the moscow times oo kasoo baxa bartamaha magaalada caasimada ah ee wadanka ruushka ayaa sheegay diyaarad nuuceedu yahay helikobter in maalintii shalay oo talaado ahayd ay ku dhacday garoon diyaaradeed oo magaciisa lagu sheegay jakoodka uu ku yaala bariga fog ee raashiya diyaaradan ayaa waxaa saarnaa afar qof oo ay ku jireen saraakiil raashiyaan ah halkaas ayayna ku dhinteen dhammaan dadkii saarnaa diyaaradda burbur xoogan ayaa diyaaradda gaaray muuqaalo laga soo qaadayna waxaa lagu arkayey iyadoo gebi ahaanteedaba uu dab qabsaday dambasna halkaa ku noqotay diyaaradan helikobtarka ah ayaa waxaa lahayd wasaaradda difaaca ee ruushka waxayna wasaaradda difaaca ah sheegtay in diyaaradan ay ku jirtay tijaabo iyadoo dhowaana lasoo sameeyey sida ay hadalka u dhigeen wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa ka tacsiyeysay saraakiisha raashiyaanka ah ee kaga dhintay diyaaradan iyadoo sidoo kale sheegtay in si gaara ay u maamuusayaan nin farsamayaqaan ah oo ku takhasusay sida loo sameeyo diyaaradaha kaas oo qayb ka ahaa dadka ku dhintay diyaaradan talaadadii lasoo dhaafay ee toddobaadkii hore ayay sidaan oo kale ahayd markii diyaarad isla nuucan ah oo helikabtarna ah ay ku burburtay bannaanka magaalada moscow waxaana halkaas ay dowladda ruushka ah ku weysay sida ay sheegtay saddex ruux oo ka mid ahaa shaqaalaha saarnaa diyaaradda warkii dhegaystayaal aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaanna waa inaga intaa